نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhyaarta ina dhegaysanaysaa meel waliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada andalus bodkast oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay fadiilatu sheekh abuusaciid assaylici sheekhu maanta wuxuu naga haqabtiri doonaa su'aalaha la xidhiira guud ahaan soonka iyo gaar ahaan ramadaanka oo ugu badnaan maalin iyo maalin kale un ay ka harsan tahay fa ahlan wa marxaban sheekhana ku soo dhowow andalus bodkast
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waan ku dhowahay barnaamijka baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran ugu horreyn sheekhana sideed u aragtaa barnaamijka andalus bodkast oo aan ku soo gudbinno tajribada cilmiga iyo jihaadka innagoo ku waraysana ee dadka mukhdrimiinta ah ee maraaxisha iyo ajiyaasha kala duwan ee la soo noolaaday ee si looga faa'iidaysto khibradooda ee boqolkiibase inteebaad adiga aad ku qiimeyn lahayd barnaamijkaasi
bismilah barnaamijkan andalus bodkasta waxaan u arkayaa inuu yahay barnaamij mufiid ah oo laba dhinac markii aad ka fiiriso dhinaca koowaad dadkii tajaaribta soo maray taariikhda ay noolaayeen iyo waxay la soo kulmeen oo markaas dadkii xilligaas aan joogin ama meel kale ku maqana ay ka faa'iidaysanayaan waa jaanib jaanibka kaleetana waxaa weeye xogtaas oo la diiwaangeliya dadka ajiyaasha soo socda ayaa ka faa'iidaysa sideedana waxaa la yidhaahdaa adtaariikhu huwa daakiratu l umma taariikhda waxaa weeye miimoriga ummadda waaye bihi taci l ummatu maadiyaha wa tufasiru xaadiraha wa tastashrifu mustaqbalaha taariikhda ummadda wixii horay u tagay waxay ku xifdin karta taariikhdeeda waaqica markaas ay ku nooshahayna waxay ku fasiri karta wixii horay u dhacay marka ay barbar dhigto waxyaabaha soo socda mustaqbalkana waxay ku saadaalin karta ummadda taariikhdeeda saas darteed qofka hadduu waayihii hore wixii lasoo dhaafay uusuu jaahil ka yahay ama uusan la socon wuxuu la mid yahay qof xusuus lahayn hadday saas noqoto ummadda waxay noqonaysaa kuwo naftoodan aan garan karin maalintooda aan dareemi karin berito i mustaqbalkan markaas aan saadalin karin saa darteed markaan taariikhda sidiis markii laga hadlaayo wixii horay u tagay keliya ah kuma kooban bal wixii horay u tagayna faa'iide way kuu tahay cilmiga markaas xaadirka aad joogtana waa ku anfacaya mustaqbalka soo socdana waxaa weye waxyaabaha dhacaya inta badan taariikhda waxaa la yidhaahdaa ataariikhu yuciidu nafsahu maa ashbaha alyowma bilbaarixa ay dhahaan markan ummadda oo jiri karta waa ummadda leh damiir taariikhi ah wixii horay u dhacayna xusuusan xaadirka joogana markaas fasiri karta mustaqbalka soo socdana saadaalin karta ummaddaas mustaqbal yeelanaysa markan taariikhda micnihiis ma ahan sheekooyin oo la sheega ama qasas oo la xikaayooda ama dhacdooyin dhaceen oo la diiwaangeliya keliya ma ahan innamaa yudrasu lilcibrati wa yudrasu litarbiya waxaa loo daraaseeyaa taariikhda in lagu cibro qaato tarbiyatul ajyaalna wuu noqdaa ilahi wuxuu ihi subxaana wa tacaala faqsus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun ee ummad kasta oo min umami alardi ka mid ah darsa taariikh waxay u aragtaa min duruusi tarbiyati lilumma inuu ka mid yahay ayay u aragtaa ee dersigaas tarbawiga oo laga faa'iidaysanaya inuu noqdo ummaddan axwaasheeda oo inay horay u socoto ama inay dhacdo rifcadeeda intikaaskeeda inuu u khuduucayo lisunnatin rabbaaniyatin thaabita laa tuxaabi axadan oo ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leeyahy sunna kowniya laa tatabaddal walaa tatagayar asbaabtii dowladdan ku dhismi lahayd haddii ummaddaas ay la yimaadaan dowladdooday dhismaysa asbaabtii lagu fashilmi lahaa hadday la yimaadaan way fashilmayaan saa darteed waxaa waajibku ah dadka markay taarikhda ay ka waramayaan inay runta ka sheegaan cadaaladana ay ku dadaalaan insaafna ay sameeyaan wabaaraka allah fiikum marka qiimeyntaadii boqolkiiba waa intee waa waxaa weeye waxaan ku qiimeynaya boqolkiiba waxaa weeye sagaashan waxaa weeye in barnaamij mufiid uu yahay ayaan ku qiimeynaya aad baad u mahadsan tahay sheekhana jazaak allahu khayr marka xigta sheekhana waxaad noo qexdaa waxa uu yahay soon inta uu u kala baxo fadligiisa arkaantiisa iyo shuruuddiisa inagoo barnaamijka hore u gudagelaynaa
asawmu tacriifkiisa luqatan soonka waxaa lagu tacriifiyaa alimsaaku inuu qofku afaysto sharcanna soonka waxaa la yidhaahdaa alimsaaku can jamiici almuftiraati min tuluuci alfajri athaani ilaa guruubi ashamsi maca niyati atacabudi lilaahi tabaaraka wa tacala markaan soonka waxaa la yidhaahdaa ama lagu soo khulaasayn kara sida alxaafid ibn xajar fatxulbaariga ku sheegaya imsaakun makhsuusun fii zamanin makhsuusin can shayin makhsuusin bisharaa'ida makhsuusa waa afhaysasho oo gaar ah wakhti gaar ah dhexdiisa dhacaya waxyaabo gaar anan markaas laga afhaysanayo aqsaamtiisa soonka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ayuu u qaybsamaa siyaamun waajibun wa siyaamu tatawucin yacnii soon waajib ah iyo soon sunno ah labadaas ayaa soonka u qaybsamaa aqsaamtiisa soonka waajibka ah isagana saddex ayuu kala noqon kara waa sawmu shahri ramadaan iyo sawmu alkafaara iyo sawmu nadiri saddexdaas ayaa soonka waajibku noqda soonka sunnadana aad ba u fara badan yahay waxaa ka mid a bisha shawaal oo bisha ramadaan hadda noo soo socto markay dhammaato lix maalin la soomo yowmu cashuuraa yowmu carafa iyo bil kasta saddex maalin laga soomo maalinta isniinta in la soomo maalinta khamiis in la soomo intaasna waxuu noqonayaa soonka sunnada ayuu noqonayaa ama mowduuca ku saabsan soonka fadligu uu leeyahay fadliga soonka uu leeyahay intaanan sheegin maadaama bishii barakaysanayd shahru ramadaan almubaarak oo food aynugu soo hayso maalin ama laba maalin ay ka harsan tahay oo acmaasha hadda soonka looga hadlayana sababteeda ay tahay waxaa mudan bisha ramadaan horta fadligeeda wax yar in laga tilmaamo bisha ramadaan waa shahru khayrin wa baraka xabaahu llaahu bifadaa'ila kathiira waxaa ka mid a fadaa'isheeda bisha ramadaan annahu shahru lqur'aan inay tahay qaala tacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumuu fadaa'isheedii waxaa ka mid a bisha ramadaan tasfiidu shayaadiin wa iqlaaqu abwaabi anniiraan wa fatxu abwaabi aljinaan in shayaadiinta la xirxirayo naartana albaabadeeda la xirxirayo jannadana albaabadeeda la furayo qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam idaa kaana awalu leylatin min shahri ramadaan sufidat ashayaadiin wa maradat aljinni wa gulliqat abwaabu annaari falam yuftax minha baab وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ووحو لي رسول صلى الله عليه وسلم هبينك وهريا بش رمضان مركي لقارو شياطين تا ولا كتين دينيا جنيغا كوي او غانغستيراداشا اهانا ولا حيرحيريا نارتا البابديدنا ولا اسكو دفنيا jannadana albaabadeedii waa la furayaa waxaa dhawaaqayaa oo mid dhawaaqaya oo leh yaa baaqiya alkhayri aqbil qofka khayrka doonayow balkaali xilliga khayrka ayaa la jooga wa yaa baaqiya shari aqsir qofka sharti balaayada u socdow ka gaabso xilli shar lama jooge walilaahi cutaqaa'u min annaar wadaalika kulla leyla allah wuxuu leeyahay dad naarta lagu xoreeya waana habeen kastoo bisha ramadaan ka mid ah saas darteed nebilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa bisha ramadaan markay soo galayso ama markay dhalato saxaabadiisa iyo ummaddiisa wuu bishaarayn jiray alimaam axmed iyo imaam anasaa'i waxay wariyeen biisnaadin saxiixin can abi hureyrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal ataakum ramadaanu shahrun mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaamah tuftaxu fiihi abwaabu asamaa wa tuqlaqu fiihi abwaabu aljaxiim wa tugallu fiihi maradatu ashayaadiin لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وعلي رسولك صلى الله عليه وسلم waxa idin yimid bisha ramadaan waa bil barakaysan allah wuxuu idinku waajibiyey soonkeeda dhexdiisa waxaa la furayaa samadda albaabadeeda waxaa la xirayaa abwaabuljaxiim waxaa la katiinadaynayaa shayaadiintii ilaahay wuxuu leeyahay habeen oo ka khayr badan kun bilood qofkii kheyrkiisa laga qadiyaa waa qof la qadiyey markaan ilaahay fadligiisa nicmadiisa waaweyn addoommadiisa waxaa ka mid ah in allah subxaana wa tacaala addoommadan u sameeyey mawsim oo fadli badan litakuuna maqnaman litaa'iciin wa meydaanan litanaafusi almutanaafisiin mawaasimtaas oo fadliga iyo kheyrka badan ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ugu deeqay waxaa la rabaa dadka inay ka faa'iidaystaan kheyrkaasna ay qaataan wadaa'iftii loogu talagalay in la gutona markaas ay ku dadaalaan bisha ramadaan qofku inuu gaaro ilaahay caafimaad uu siiyo ugu kaalmeeyo khayraadkeeda inuu guto waa nicmo aad u ballaaran waaye qofkii bisha ramadaan gaaro maalinteedii sooma habeenkeedii kaco ilaahay u laabta khayr fara badan ayuu helaya saas darteed waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay ku dadaalaan oo ay ka faa'iidaystaan kheyrkaas fara badan oo nasiib daro dad fara badan markii laga hadlaayo bisha ramadaan in lasoo dhoweeyo waxay isu diyaarinayaan cuntadii iyo tacaamkii la cuni lahaa bis ay ku soo dhoweeyaan taasna soo dhoweynteedii ma ahan dadka qaarkoodna dhafar bis ay ku soo dhoweeyaan oo maalintii habeenkii in la dhafaro maalintiina la hurdo dadka qaarkoodna waxa weeye shaqo bis ama ganacsi ay ka dhiganayaan bisha ramadaan waxaa loogu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala in lagu caabudo taqwada in la helo haddii qofku bisha ramadaan ay u dhalato isagoo dembigiisii aan la dhaafin ama dareemin bishii khayrka iyo dhalashada ee inay dhalatay oo khaflad uusan ka baraarugin oo sidaasay ku dhammaato oo aan loo dembi dhaafin jibriil wuu habaaray nebilaahi moxamedna aamiin ayuu dhahay xadiid waxaa jira alimaam ibni xibbaan uu soo saaray fii saxiixi min xadiidi maalik ibni xuwayrith nebillaahi moxamed sal allahu alay slam wuxuu leeyay maalik ibn xuwayrith sacida rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama almimbara derajada koowaad markuu fuulay ayaa rasuulku wuxuu yidhi aamiin tii labaad ayuu fuulay haddana wuxuu yidhi aamiin tii saddexaad ayuu fuulay wuxuu yidhi aamiin markaase rasuulku wuxuu yidhi ataanii jibriilu faqaal yaa muxamed man adraka ramadaana falam yugfar lahu faabcadahu allaah qultu aamiin wuxuu leeyay jibriil waxay igu dhahay moxamedow qofkii soo gaara bisha ramadaan oo aan loo dembi dhaafin ilaahay ha fogeeyo anigana waxaan dhahay aamiin qaala waman adraka waalidayhi ow axadahumaa fadakhala annaara fa abcadahu allah qofkii hooyadiisii aabbihiisa soo gaaray ama mid ka mid oo naarta gala ilaahay ha naarta ha ku fogeeyo qultu aamiin anigana waxaan dhahay aamiin faqaala man dukirta cindah falam yusalli calayka fa abcadahu allah qofkii agtiisa lagugu xusay oo aan kugu sallin oo kaasayna ilaahay ha fogeeyo qul aamiin ayuu u dhahay faqultu aamiin marka xadiidkaas waxaa laga qaadanaya qofkii bisha ramadaan u dhalata oo aan loo dembi dhaafin sidaas naarta ku gala waxa weeye jibriil iyo rasuulkuba way habaareen ama soonka oo bisha ramadaan dhexdeeda la sooma fadiiladu uu leeyahay aad bay u fara badan tahay waxaa kow ka ah soonka waxa weeye waa gaashaan qofka haddii ilaahay dartiisa u soomo ilaahay subxaana wa tacaala naarta ayuu kaga ilaaliya nebillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi assiyaamu junnatun yastajinnu biha alcabdu min annaar soonku waa gaashaan oo addoonka naarta uga gaashamanayo allah wuxuu yidhi wahuwa lii wa ana ajzii bih soonka anaa iska leh anaana qofku u abaalmarinaya waxaa ka mid ah sidaas oo kaleeto soonka fadiilada uu leeyahay inuu ka mid yahay min asbaabi dukhuuli iljanna qofka ilaahay dartiisa u sooma ilaahay jannada uu geeya xadiid waxaa jira imaam axmed ibnu xibbaan ay soo saareen abu umaama radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi dagaala la qaadayay nebilaahi maxamed ayaan u tegay markaase waxaan ku yidhi rasuulka ilaahayow udcullaaha lii bishahaada ilaahayow rasuulka ilaahu ilaahay ii weydi shahaade ilaahay inuu siiyo marka rasuul sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi allaahumma sallimhum waqhanimhum ilaahu soo badbaadi khaniimona soosi wuxuu yidhi macrakada ayaan galnay waan soo dagaalanay waana soo bad khaniimona waan soo helnay mar labaada dagaal u socda rasuulka u tagay waxaan ku yidhi rasuulka ilaahayow udcu llaha lay bishahaada ilaahay shahaada ii bari nabi wuxuu yidhi allaahumma sallimhum waqhanimhum wuxuu raadina sidee dhacday mar saddexaadaan u tagay waxaan ku yidhi rasuulka ilaah laba maraan ku imaaday anigoo shahaado ku weydiisanaya oo waxaad igu ducaysay ilaahay inuu ibadbaadiyo oo khaniimana isiiyo ee hadda waxaan kaa rabaa inaad ilaahay i weydiiso shahaada nabi wuxuu ihi allaahuma sallimhum waqhanimhum had mar saddexdaadan marka dambeeto wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow dullanii calaa camalin adkhulu bihi aljanna aniga janna rabaaye camal jannada aan ku galo itusi nabi wuxuu ihi calayhi salaatu wasalam maxlu shaahidkeenu waay calayka bisawmi laa mithla lahu janna haddaad rabto soonka ku dadaal wax la mid a ma laha calayka bisawmi laa mithla lahu soonka fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala dadka sooman ajarkoodii xisaab la'aan ayuu ilaahay u ontoobiya u siiya qofka sooman laba farxad ayuu leeyahay markii oo afuro oo qoraxday dhacdana wuu farxaya hadhow markii ilaahay la kulmana wuu farxaya oo soonka jecelka ilaahay uu jecel yahay raadka uu ka dhalanaya darteed qofku markuu soomo waxaa ka soo baxaya afkiisa riixo oo dadka ay dhibsanayaan nebi caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka sooman riixada ama khuluufka afkiisa ka soo baxa inay ka caraf badan tahay ilaahay agtiisa miskiga saddexdaasba hal xadiida rasuulku ku kulmiyey walimaamu albukhaari imaam muslim ay wariyeen nebi wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kullu camali bni aadama yudaacafu alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci mi'atin qaala allahu tacaala ila sawma fainahu lii wa ana ajzii bih yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli walisaa'imi farxataani farxatun cinda fidrih وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك ساسو كلاتو صونك فضائشي سوحا كمدا إن إلهي سبحانه وتعالى ما ننت قيامة صونكي وأود أسينيو إنو كو دعووضه أو كو إرقيو وحدي خلادات آد لهيد soonkii maalintii aad soomaysa ilaahay dartiis ayaa kuu hadlaya qur'aankana saas oo kaleeto xadiid imaam axmed uu wariyey nebigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaamah yaquulu asiyaamu ay rabbi manactuhu alطacaama waashahawaati binnahaar fashaficnii fiih wayaquulu alqur'aan manactuhu annawma billeyli fashaficnii fiih qaala fayushafacaani waxaa ka mid ah soonka fadiiladu uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jannada siddeed albaabuu ka dhigay albaabada jannada albaab ka mid a waxaa lagu magacaabaa baabu rayaan waxaana loo gaar yeelay dadka saa'imiinta ah nabiyulahi calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaama jannada waxaa ka mid ah albaab magaciisa la yidhahdo baabka okonaashaha dadka ilaahay dartiis u soomi jiray ayaa albaabkaas ku galaya markaan soonka fadaa'ishaas fara badan ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo khayrkiisana ilaah hana siiyo soonka wuxuu leeyahay shuruud oo soonka markaas oo sixidiisa ay ku saabsan tahay inuu ansaxo markaan soonka inuu ansaxo waxaa loo shardiyaa laba shardi shardiga koowaad waa altahaaratu min alxaydi waannifaas gabadha markay soomayso dhiigga xaydka iyo nifaaska waa inay daahir ka tahay wa huwa shardun liwujuubi aladaa'i walisixati macan shardiga labaadna waxaa la rabaa niyo qofka soon waajib markuu soomayo waa inuu niyeysta maadaama soonku u yahay cibaado cibaadadana laa tasixu ilaa binniyati sida cibaadooyinka oo kaleeto nebiyulahi maxamedin calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaati niyadana inay guddo waxaa loo shardinaya lafteeda shuruud ba loo shardiya shardiga koowaad in jasmi ay ahaato oo qofku uusan ka labalabayn taradud aysan ku jirin beri inuu soomi doono ay ka go'an tahay waa shardi saas oo kaleeton tacyiinna waa laga rabaa macnaha soonka aad soomi rabto ramadaan miya nadar miya kafaara miya soonku uu yahayna inaad niyeysatana waa laga rabaa tabyiidna waa la rabaa oo ah iqaacu niyati fi leyli habeenkii qayb ka mid ah in niyada markaas qofku uu rido maa beyna ghuruubi shamsi ilaa duluuci alfajri inta u dhexaysa wakhti ka mid a inay ku soo dhacdo inuu niyeysto nebigu hore calayhi salaatu wasalaam man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu qofkii soonka aan niyeysan fajirka ka hor soon uma sugnaanin sheekhana intaanan su-aashan ka bixin bal waxaad nooga warantaa niyadaasi ma qofka niyadiisu ku qabsanayaa mise afka ayuu kaga dhawaaqayaa sida dadka qaar ay samayn jireen oo kale niyada sideeda waxaa lagu wadaa qasdu shayi muqtarinan bificili shay qofki inuu u qasto ficilkan uu la xiriiriyo maxalka niyadana waa qalbiga waay wax afka calaaqala leh ma ahan oo adigoo afuraysa ay kugu soo dhacdo biri inaad soomi doonto ama suxur haddaad u soo kacdo niyadii saasa ku haysata niyadii saasaad ku gudatay niyada waxyaabaha kale loo shardina waxaa ka mid a in habeen kasta la niyeysto ramadaanka waxaa la rabaa habeen kasta oo qofkuusan dhehin habeenka koowaad ayaa soddonka niyeysanaya kuma filan habeen kasta gaar ahaantiis qofku inuu u niyeysto ayaa laga rabaa maadaama maalin kasta ay tahay cibaada mustaqila oo qaarkeed qaar kale aan ku xirnayn haddii qofka maalin uu soomo maalin soonkuu ka buro maalintii saddexaad lama dhahayo maalintii koowaad soonkeeda waa kaa buray maalintan soonkeedii waa gooni bilow i dhammaaduu leeyahay kana soonkeeda gooni saas darteed waxaa la rabaa qofka inuu niyeysto habeen kasta su-aasha koowaad qaybteedii shanaad oo soonka arkaantiis waa maxay soonka wuxuu leeyahay hal rukni ruknigaas oo ah sida tacriifka aan ku soo sheegnay al imsaaku can ilmuftiraati min duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi qofkii inuu ka afaysto wax alaal wixii soonka buriya laga soo bilaabo fajirka markuu dhasho ilaa qoraxday ka dhacayso ilahi wuxuu ihi subxaanahu watacaala faalaana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allaahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri huma atimu asiyaama ila alleyl kaasna waxaa weeye soonka waxaa weeye rugnigiisii waaye nacam jasaaka allahu khayr sheekhana waxaan la socnaa in waajibaadka allah uu saaray addoommadiisa waajibba sanad la farad yeelay goormaa la waajibiyey soonka bisha ramadaan
su-aashaas laba qaybood oo u qaybsamaysa qaybta koowaad waxaa weye bisha ramadaan soonkeedii xukunkeedii iyo xukunkaas xilliga uu bilowday xukunka sida adigaba ko dhawaajisay waa waajib waay bisha ramadaan in la soomo xukunkeedii waa waajib bal ruknun min arkaani alislaam wa fardun min faraa'idih ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qur'aankiisa nooga caddeeyey yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun nabiyulaahi maxamedin calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay arkaanta islaamka shan inay tahay waxaana ka mid ah wa sawmu ramadaana bisha ramadaan in la soomo ramadaan waa waajib waaye ummaddana way ku ijmaaceen calaa wujuubi siyaami ramadaana bisha ramadaan soonkeeda inuu waajib yahay axadu arkaan alislaam inuu yahay qofkii inkirana gaal oo murtad noqonayo ummadda way ku ijmaaceen goorme la waajibiyey soonka soonka waxaa la waajibiyey fi sanati athaaniyati min alhijra nebiyulaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam waxaa la oofsaday isagoo sagaal ramadaan uu soomay ijmaacan jasaaka allahu khayr sheekhana maxaa soonka qofka ka buriya ama ka jebiya waxyaabo badan bay dadku sheegaan irbadda oo kale ama faleembooyinka wax ma buriyaan iyagu sidoo kale dabaasha bal iyaduna nooga waran waxaa kaloo jirta sheekhana haddii uu qofku matago ama uu qofku dhaawacmo oo uu dhiig ka yimaadose sidee baa laga yeelayaa ninkaasi soonkiisa muxuuse yahay dadka qaarna waxay badanaa weydiiyaan haddii uu qofku isticmaalo cudbiga ama suufka dhegaha sidee buu soonkiisu noqonayaa su-aashan saddexaad oo faqraad ku kooban faqradeeda koowaad haddaan sheegno soonka maxaa buriya soonka waxaa buriya si guud ahaan shuruuddii aan soo sheegnay shardi ka mid ah haddii la waayo ama rukniga haddii aan soo sheegna hadduu meeshuu ka baxo waxa weeye soonku waa buraya waxyaabaha soonku buriya usuushoodiina waa saddex waaye oo ilaahay qur-aanka ku sheegay aayadda haddaan akhrinaynay fal'aana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allaahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني إن وحلا عنا وحلا عبو قال ما سمية وصوش حلكاس أي أنو غنيان علماء الإسلام كانوا waxay ku ijmaaceen qofka sooman inay waajib ku tahay inuu ka gaabsado xilliga uu sooman yahay shayga la cuno iyo shayga la cabo iyo jimaaca waxyaabaha soonku buriya markaan haddii hoogaha la basdiyo ilaa sagaal ayay culimmadu ay gaarsiiyaan mid mid ayaan u sheegi doonaa macal daliilka anagoo raacinayno waxaa soonku buriyaa in wax la cuno soonka waa buriyaa labo waxa soonka buriyaa in wax la cabo oo isigoo qofka ku talagalay u bareeray waana xusuusan inuu sooman yahay laakiin haddii qofka cabo ama cuno isagoo halmaansan soonkiisa ma burayo qalana kuma waajibayso waxaana u daliil ah nebilahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man nasiya wa huwa saa'imun fa akala aw shariba falyutima sawmahu fa inamaa atcamahu allaahu wa saqaah akhrajahu albukhaari wa muslim qofkii halmaama isagoo sooman oo wax cuna oo caba soonkiisa ha dhammaystirto ilaahayaa quudiyey marka labadaas shay adigoo xusuusan oo u bareeray haddii aad samayso soonkaagi waa buraya akligana waxaa weeye in calooshaadii wax aad gaarsiiso waayo oo afka adigoo marinaya waxa kale soonka buraya saas oo kaleeto jimaac qofka isagoo sooman haddii galmo sameeyo oo xaaskiisa u galmoodo soonkiisi waa buraya waxaana ku waajibaya inuu soo qalleeyo saas oo kaleeto kafaarana waa ku waajib kafaaradaasoo tafsiilkeedii aan tilmaami doono waxaana shardiya dabcan qofku inuu xusuusan yahay waxa kale soonka buriya tacamudulqey'i qofka inuu ku talagalay inuu ismatajiyo ama qofka haddii matagi ka qaalib noqdo isagaan iska keenkeenin soonkiis waa u jira nebig hore caleyhi salaatu wasalaam man daracahu alqey'u falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan falyaqdi akhrajahu abu daawuud watirmidi ibnu maaja qofkii mataga ka qaalib noqda qofkaas qalle lagama rabo qofkii ismatajiyana ha soo qalleeyo afar iyo shan waxaa soonka buriya alxaydu wannifaas gabadha ayadoo sooman haddii dhiiggii caadada ku dhaco ama ayadoo sooman haddii dhiiggii dhalmada ay aragto soonkeedii waa buraya waxaana laga rabaa maalintaas inay soo qallayso daliilkeediina waa ijmaac waaye culammada iskuma khilaafsan lix waxaa soonka buriya tacamudu ikhraaji almaniyi biduuni iljimaaci yacnii qofka inuu shahwadii isagoo galman aan samayn waxa weeye shahwadiisa inuu iska keeno sida maalan qofka gacantiisa inuu isticmaalo ama mubaashara ehelkiisa ayuu taataabtay laakiin qofka hadduu fekero gacantiisa ma isticmaalin mubaashara ma samayn wuu fekeray ama ishiisa waxa ku dhacay biyaha saas uga imaadeen mana ku talagalin kaas oo kale soonkiisa markaas ma burayo toddoba waxyaabaha soonku buriya waxaa ka mid ah niyatul iftaar qofka isagoo sooman hadduu go'aansado ama niyeysto soonka iska fur soonka saasaa ku furm isagoo waxna cunin oo waxna cabin ayuu wuxuu niyeystay soonka maanta iska fur saasaa ku furmay soonkii waxba cunin haa waayo nebi wuxuu leeyay likulli imri'in maa nawa wa inamaa likulli imri'in maa nawa soonka markii la galayay ficil soonka inaad gashay ku tusinayo ma jiro niyada mooye saas oo kaleeto markii laga baxayana haddaad niyeysato oo soonkaagii saas ayuu ku buraya waxyaabaha soonku buriya waxaa ka mid ah alriddatu can alislaam qofka islaamka inuu ka ridaabo qool oo lagu gaaloobo ayuu qofka sameeyey ama ficil lagu gaaloobo ama ictiqaad lagu gaaloobo qofkuu sameeyey kaasna waxaa weye soonkiisa waa buraya jimaaca markii laga soo reebo intaan kaleeto soonka buriyey waxaa qofka markii soonka ka buriy waxa laga raba inuu soo qalleeyo ama jimaaca isaga qallana waa lagaa rabaa kafaarana waa lagaa raba kafaaradan waxaa weeye haddii qofka maalin ramadaan ah ehelkiisa u galmoodo ama jimaac uu sameeyo soonkii waa buray ilaahayna wuu caasiyey faasiq ayuu noqday towbo waa laga raba istigfaar waa laga raba maalintaas inuu soo qallayana waa laga raba kafaarana waa laga raba kafaaradan maxay tahay addoon inuu xureeyo haddii addoon la heli karo haddii addoon la heli karin laba bilood xiriir ayuu soomaya hadda mathalan bisha ramadaana lagu jira bisha ramadaankaay kuu dhammaato ayaa waxaa lagaa rabaa shahra shahrayni mutataabicayn inaad soonto hadduusan qofka awoodi karinna waxaa laga rabaa lixdan masaakiin inuu quudiyo sidaasa rasuulku ku xukumay sal alay saddexdaas oo tartiib ah addoon xurey ma heli karo laba bilood xiriiraad soomaysa maalintii aad xalaysay qalaheeda ka banaanka ay ka tahay haddii qofku mathalan kow iyo lixdan ay noqonayaan ha haddii qofku mathalan uu jiran yahay ama waayel waay ma soomi karo lixdan masaakiin markaas ayuu quudinaya kafaarada ma ninka keligiis miyaa laga rabaa ama haweeneyda laga rabaa iyadana waa laga rabaa culummada isku khilaafaan bacdu ahlilcilmi waxay qabaan leysa cala almar'ati kafaaratun mutlaqa alimaamu shaafi madhabkii sidaas waay gabadha kafaare lagama rabo imaam axmed laftiisii qowl u sugnaaday kafaarada ninka bisaa saaran culummada qaarkoodna waxay qabaan ninka iyo naagta labada waa laga rabaa jumhuurta sida ay qabaan qof baa rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasa wuxuu rasuulka ilan waa halaagsamay nabig wuxuu ku yidhi maalaka maxaa kugu dhacay markaasa wuxuu yidhi waqactu cala mra'atii wa ana saa'imu xaaskay ayaan ku dhacay anigoo sooman nabig wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tajidu raqabatan tuctiquhaa addoon aad xurayso ma heli karta wuxuu yidhi la nabig wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni laba bilood xiriir ma soomi karta ninki wuxuu yidhi la nabig wuxu calayhi salaatu wasalaam fahal tajidu itcaama sittiina miskiinan lixdan masaakiin ma quudin karta markaasuu horeye may nebigu ka aamusay iyadoo rasuulku markaas sidaas u yahay ayaa dembiil timir ku jirto loo keenay dembiishaas ayuu wuxuu idhi qaado sadaqayso wuxuu yidhi anaabaa u baahane qof iga daran mala rasuulku wuxuu orod ehelkaagii u gee marka xadiidkaasa laga qaadanaya culummadu waxay dhaheen rasul sala alay wasalam haweeneydii ma dhihin kafaaro keen markaan waxay dhaheen kafaarada ninka keligiisa markaas laga rabaa taas waxaa marka khilaafka imaanayaan gabadha haddii oo ikhtiyaarkeeda ay markaasi lagu samey ama haddii la qasbay ama naasiyad ahayd mid halmaansan ama jaahilad ahayd markaas kafaare lagama rabo sida ninka oo kaleeto markaas su-aasha qeybteedii labaad oo ah cirbadda waxyaabo waxaa jira oo sharaacada islaamka noo fudaydisay oo qofka sooman hadduu sameeyo oo soonkiis aan fasahaadaynin oo soonka aan dhib aan u keenin waxaa ka mid a toobinka qofka isagoo sooman inuu istoobo ama dhiig oo qof kaleeto markaas ku tabaruco ama dhiig u shubo hadduusan ka baqaynin haddii istoobo ama dhiig uu shubo intuu daciifo markaas soonkuu ka buro hadduusan ka baqaynin way bannaan tahay cabdullahi bn cabbaasa wuxuu yidhi ana nabiya calayhi salaatu wasalaam ixtajama wa huwa saa'imun rasuulka isagoo sooman ayuu istoobay xadiidkaasna alimaam albukhaari ayaa soo saaray masalada hadda su-aashaan keentay cirbadda cirbadda markan waan kala qaadaynaa cirbaduna waxaa weeye cirbadan oo caadi silingada ah oo qofka mathalan daawo u socoto lagu durayo oo aan loogu talagalin qofkan in lagu nafaqeeyo cirbadda nooca soonka ma buriso ama cirbad oo felembada ah oo qofka haddii lagu mudo cuntadii cabitaankii booskeeda buuxinaysa taas waxaa weye soonka way burinaysa almuhim cirbadda hadday tahay felembadan oo laysku quudiyo soonka way burisaa cirbadda caadi hadday tahayna soonka ma buriso su-aasha qeybteedii saddexaad oo dabaasha oo kaleeto qofka isagoo sooman waa la kala qaaday haddii dabaashaas ay sababayso sankii iyo afkii ama meelihii manfadka ahaa bii intay galaan dhuunta ay gaaraan qofka soonka waa ku buraya lama dhahayo qof kastoo bii dhex galay soonkiisa waa buray lama dhihi karo waxay ku xiran tahay biyahaas inay gudaha u galaan haddii kaleeto biyi aysan galina soonkiisa ma burayo su-aasha qeybta afaraad waxaa waye mataqa qofka hadduu mataqo su-aasha saddexaad qeybta afaraad ama intii dhaawac uu gaaro dhiig uu ka soo baxo mataq waan soo sheegnay haddii qofka ismatajeyna soonkiisa waa buraya haddii laakiin mataqi u ka qaalibnoodona soonkiisa ma burayo haddii qofka dhaawac uu gaaro ama dhiig ka soo baxo dhaawacaas iyo dhiiggaas qofka ka soo baxay ee soonkiisa wax dhiba uma gaarsiinayo toobinkii ayuu ka mid yahay la mid tahay qudniga ama suufka dhigta la gashanayana isagana soonka wax dhiba uma keenayo ma burinayo nacam jazaaka allahu khayr sheekhana waan garanay soon waxa uu yahay inta u kala baxo fadligiisa oo aan la soo koobi karin iyo waxa buriya goorta la waajib yeelay jazaaka allahu khayr sheekhana bal markanna waxaad nooga warantaa soonka yuu ku waajibaa isagu soonka wuxuu ku waajibaya qof kastoo muslim ah oo qaangaar ah oo caaqil ah oo caafimaad qaba oo awooda safarna aan ku jirin hadday dumar tahayna markaas daahir ay ka tahay xayd iyo nifaas bimacnaa calaa kulli muslim haddii la yidhaahdo hadduu qofka gaal yahay soonka ee asal ahaan waa ku waajib laakiin kama ansaxayo qof soom gaal ah soonka kama ansaxayo shardu sixa waa islaamka inuu ka ansaxo baaliq waa inuu yahay haddii qofku cunug yar uu yahay soonka kuma waajibayo laakiin waalidiinta waxaa laga rabaa caruurta laba iyo toban iyo saddex iyo toban uu gaaray inay hoogahay ku tababaraan si ay ula qabsadaan soonka sida salafkuba ay samayn jireen waa inuu qofka caqli leeyahay hadduu majnuun uu yahay qofku waalan yahay cibaado kama ansaxayso waajibna kuma aha waa inuu saxiix yahay bimacnaa caafimaad uu qabo qofka hadduu jiran yahay mariid uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u rukhseeyey faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra qofka hadduu jiran yahay jirada laba loo kala qaadaya jiro oo caafimaadkeeda la rajeeya iyo jiro caafimaadkeeda aan la rajaynayn hadday jiradiis ay tahay jiro caafimaadkeedii la rajaynaya uu afuraya marka ilaahay caafimaad uu siiya ayuu soo qallaynaya hadday jiradiis ay tahay jiro oo caafimaadkeeda raja aan laga qabinna wuu iska afuraya maalin kasta maskiin ayuu quudinaya waxaa kale qofku ku waajibaya soonka muqiim inuu yahay waxaa ka baxay qofka hadduu musaafir yahay musaafirka soonku waajib ayuu ku yahay laakiin waajib fii dimmatihi waajib oo addo waajib kuma ahan isaga hadduu soomi karana wuu soomaya hadduu raboona waa isku afuray xataa haddii isagoo soomi karo oo aan dhib aan ku qabin diyaarad isagoo ku safray hadduu musaafray waa loo baneeyey faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra qofka oo soo qalaynaya gabadha intaas waxaa u dheer haddii xayd ay qabto ama nifaas qabto soonka markaas waajib oo adda kuma ahan jazaak allahu khayr ee sheekhana ee sidee baan soonkeenna u ilaashan karnaa ee marka laga soo tago waxyaabaha buriya soonka ma jiraan waxyaabo kale oo dhiba soonka oo dadka muslimiinta ah laga doonayo inay ka feejignaadaan haddayse jiraan kuwaasi maxaa ka mid ah
nacam haa way jiraan markii laga soo tago waxyaabahaas hadda aan sheegnay oo mufsidaatu siyaam ama mufdiraatu siyaamka ah waxyaabo oo qofka muslimka hadduu soomo oo soonkiisa dhaawacaya ama ajarkiisa oo baabi'inaya ayaa jira oo waajib ay tahay qofka muslimku in iska ilaaliyo waxaas waxaa ka mid ah qofka inuu hadal oo aan fiicnaynu ku hadlo afxumo iyo aflagaado inuu sameeyo dadka muslimiinta inuu xanto inuu caytamo qayle iyo sawaxan inuu sameeyo saqajaannimo inuu sameeyo isagoo sooman inuu been sheego ama markhaati beenaalo uu noqdo ama isagoo sooman inuu mathalan waxyaabo aan xabboonayn in la dhegeysto uu dhegeysto umuurahaas dhammaantood waxay ka mid yihiin soonka way ajarkiis way baabi'inayaan nebig wuxuu leehy calayhi salaatu wassalaam assiyaamu junna falaa yarfuth walaa yaskhab wa fii riwaayatin walaa yajhal soonku waa gaashan qofka sooman yuusan samaynin rafath rafadka waxaa weye waxaa lagu wada hadda kelimaadka xunxun oo aflagaadada wixii la midka ah yuusan samaynin sakhab iyo qaylo saqajaannimona yuusan samaynin wa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul innii saa'imun qofka sooman haddii qof la dagaalamo ama caayo ha yidhaahdo aniga waan soomanahay aniga waan soomanahay marka hadiidka waxaa laga qaadanaya qofka sooman hadiidka alimaamulbukhaari imaam muslimba way wariyeen waxaa laga qaadanaya qofka sooman waxaa laga rabaa soonkiisa inuu ilaaliyo oo inuu isku sifeeyo makaarimul akhlaaq akhlaaqda middeeda liita inuu ka fogaado si markaas soonkiisa merihii la rabay markaas u dhalo oo dembidhaafkii loo ballanqaadayna markaas ee qofka markaas u helo nebig wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man saama ramadaana iimaanan ixtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wassalaam soonka maqsuudkiisa ma ahan cuntada iyo cabitaanka keliya in laga tago ma aha soonka waxyaabaha oo ishaada ilaali dhegtaada ilaali carabkaaga ilaali gacantaada ilaali lugtaada ilaali niyadaada ilaali qalbigaaga ilaali nebig wuxuu leh calayhi salaatu wassalaam laysa asiyaamu min alakli waashurbi wa inama asiyaamu min allagwi waalrafath wa in saabaka axadun aw jahila calayka faqul innii saa'imun innii saa'imun soonka ma ahan cuntada iyo cabitaanka keliya inaad iska dhaafto laakiin soonka waxaa weeye waxyaabaha maalaa yacniga inaad ka tagto afxumada inaad ka tagto haddii qof ku caaya ama saqajaagnimo kugu sameeyo inaad dhahdo ani waan soomanaya waxaas ma samayn karo haddii qofkii intaas aan sheegnay oo iska ilaalin waayo ilaahay ma rabo mana danaynayo soonkiisa nebigulahi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi waaljahla falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca tacaamahu wa sharaabah qofkii aan ka tegin hadalka beenta ah iyo beenta lagu camalfalo iyo saqjaannimada ilaahay muraadkama lahan mana danaynayo inuu ka tago tacaamkiisa iyo sharaabkiisa marka qofka soonkaagii wax alaal wixii dhaawacaya ama dhibaato u keenaya inaad ka foojignaato ayaa laga rabaa maadaama soonka rasuulku ku tilmaamay inuu yahay junna junnadu yacnii maa yujinuka ay maa yasturuka wayaqiika mima takhaafu wixii waxyaabahaad dhibsanayso kaa ilaalinaya waaye markan wuxuu kaa ilaalinayaa macaasiyada sida adduunyadan macsidu kaaga ilaaliyey yo aakhiro naartu kaaga ilaalinaya asiyaamu junnatun min annaar ka junnati axadikum min alqitaal falaa yarfuth rafadka culummadu waxay ku fasireen alkalaamu alfaaxish hadalka xun oo jimacna waa la gaarsiiyaa markan waxaa lagu wada hadda hadal kasta oo liitaa qofku waa inuusan ku hadlin qaylada iyo sawaxanka iyo saqajaannimada umuurahaas dhammaantood waxaa laga rabaa hadduu sooman yahay inuu iska ilaaliyo soonka waa madrasa tarbawiya soonka qofku wuxuu baraa dulqaad wuxuu ku barayaa sabirka wuxuu ku barayaa runta wuxuu kugu boorinayaa makaarim alakhlaaq wuxuu kugu hagayaa fadaa'il alaqwaal walacmaal markan soonkaagii markaad sooman tahay waxaa lagaa rabaa in afkaada ilaaliso been ha ku hadlin oo markhaati beenaha ha noqonin ballantii aad gashay ha ka bixin qoolkaagii ha noqdo dikriga ilaahay ad xusayso markaad aamusan tahayna aakhiro iyo fikir ha noqdo fa in sakatuu fa fikrun fii macaadin wa in nataquu fa qowluhumuu sadiidu wakhtigaagana aad buu qaali u yahaye adigoo sooman wakhtigaaga maalaa yacni ha ku beerdaraynin oo meel wanaagsan ku bixi nacam jazaak allahu khayr sheekhana ma jiraan waxyaabo munkaraad iyo bidacah oo dadku ay sameeyaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan haddii ay jiraan waxyaabahaasi maxaa ka mid ah si ay dadka muslimiinta uga feejignaadaan nacam way jiraan waxyaabo oo munkaraatu sawmi la yidhaahdo oo dad badan iyadoo bisha ramadaan bisha khayrka lagu jiro shaydaankii oo dadka duufsanaya in ilaahay xirxiray haddana oo shayaadiin waxaa jira oo yaryar masaakiin ah dadka oo ducafaa'ul iimaanka ah oo matalaas oo markaas dhibaataynaya dadka qaarkaas dadka noocaasa markan waxay sameeyaan munkaraadka qaar ay sameeyaan munkaraadka waxaa ka mid a wixida aan soo sheegnay munkaraadka ay ka mid yihiin hadalka hun aad ku hadlayso waa munkar rafadka laqwiga waxyaabaha qiimahan lahayn wakhtiga aad ku beerdaraynayso jahliga beenta xanta namiimada cayda iyo inaad daawato adigoo sooman wixii ilaahay kaa xarimay subxaanahu watacaala ama aad dhegaysato wixii ilaahay subxaanahu kaa xarimay waxaa ka mid ah munkaraadka dadka qaarkood iyagoo sooman ku dhacaya salaada jamaacada inay ka tagaan habeenkiiya intay dhafaraan waxyaaba ay ku dhafaraan habeenkii salaadu su markay soo soco soo dhowaato ayaa la seexanaya markaasa jamaacada waa laga bal qaarkood waxaa laga yaabaa salaada wakhtigeeda inay dhaafsiiyaan munkaraadka waa weyn haddii adigoo sheeganaya inaad sooman tahay salaaddii waajibka wakhtigeedii aad dhaafsiisay munkar ka weyn oo aad samayn karta markaas muxuu yahay gaalnimo aan ahayn waxaa ka mid ah munkaraadka qaarkood la sameeya wakhtigii in la dayaco oo dadka qofku ku fikiro labayo tobankan saacadood soonkan ma xamili karo waxaan u baahanahay waxyaabo wakhtiga aan ku dilo si aan anigoo aan dareemin qorhada ay u dhacdo qofkaas qof xisaabtami ma aha wakhtigan aad buu qiimo u leeyahay soonkanu waa cibaado waaye waxaa lagaa rabay soonka inaadan dhibsan iimaan ixtisaab inaad ku gasho adigoo jecel oo ku raaxaysanaya oo wakhtigaad sooman tahay ilaahay xusuusta ay kugu weynaato dikriga ilaahay aad dhadhansato laakiin haddii wakhtigaagii turubkii iyo dubnadii iyo baloonigii iyo waxyaabihii daawashadoodii aad ku dhammayso munkar ayaad samaysay saas oo kale waxaa ka mid ah wakhtiga in hurdada lagu dhameeyo qofku maalintii dhan uu hurdo oo cibaade khayr uusan samayn munkaraadka ay ka mid tahay iyo dhammaantood waxaa ka mid ah maalan qofka israaf inuu sameeyo maalka inaad ku israafto maalan dadka qaarkood ee afurkii iyo suxuurtii ayaa waxaa la sameeya cunto fara badan oo markaas isaga intuu cuno oo markaas isku buuxiyo cibaadadan oo soo kici karin ama cuntadii oo ehelkii iyo qaraabada intay ka badbadato ayaa banaanka lagu soo daadinaya taasna waxay ka mid tahay oo dadka ilaahay xoolaha siiyey waxyaabaha qaar oo ka dhacayo wax oo maalan laba qoys ama saddex qoys ay ku afuri lahaayeen ayaa guriga lagu samaynaya cuntadii markii lagu dhergo iyadoo sideedii ay haddana beri subax banaanka lagu soo daadinaya munkaraadka ay ka mid tahay in laga foojignaado loo baahan yahay ama bidcooyinka soonka dhexdiisa la sameeyaa iyadana aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid a sunnada waxaa ka mid a sidaan tilmaami doono afurka in la dedejiyo bidcadan waxaa ka mid ah adigoo u jeeda qoraxdii ay dhacday inaad dhahdo aniga ma afurayo ilaa mugdiga la gaaro ama haadadeyda ilaa aan ka arki waayo ama doorada ilaa geedka u fuulo bidcooyinkay ka mid tahay waxaa ka mid a bidcooyinka la sameeyaa in lix sa iyo toddoba saa la suxuurto suxuurtu waxay ka mid tahay min sunani siyaam waxaana la sunneeyey in dib loo dhigo qofku markuu soo suxuurto masaajidka inuu soo aado sida rasuulku sooman jiray sal allahu aleyhi wasalam waxaa ka mid ah bidcooyinka la sameeya atalafudu binniya dadka qaarkood markay soomayaan niyadii oo soonka aan soo sheegnay in shuruudda soonka sixadiis ay ka mid tahay ayaa waxay u qaateen in afka laga sheego bal dadka qaarkood waxaa dhacday in la arkay maalin ramadaan isagoo afuran maxaa kugu dhacay markii la yirina waxa waxaan waaye qof ii xira aan waaye niyada qof ii xiran waaye oo qofkaasu aaminay isaga ma akhrin karo alfaadaas la akhrinaya markan qof ayaa u meerinaya nawaytu sowma kadin an adaa'i ilfardi shahri ramadaana haadihi asana lilaahi tacaala iimaanan waxtisaaman liwajhi illaahi alkariim wuxuu aaminay qofka erayadaas ilaa laga dhawaaqo soonka ma xirmayo u aaminay taasna waa khalad wa niyada shardigu maxan qofna uma baahnid niyada waxaa lagu wadaa inay kugu soo dhacdo beri ilaahay dartiis inaad u soomi doonto haddii suxuur u soo kacday waa niyeysatay xilligaas maxaa ku soo kiciyey soon dartiis waay waa saasaad ku niyeysan tahay markan atalafudu biniya nabiyulahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam lagama haayo sidaan sheegnay sagaal ramadaan ayuu rasuulku soomay hal ramadaan ka mid ah isagoo le nawaytu sowma kadni rasuulka lagama hayo wuu niyeysanayey saxaabadiisana way niyeysanayeen abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali kulligood waa niyeysanayeen qof ka mid a markan oo atalafud biniya uu sameeyeyna ma lahan markan taana waxay ka mid tahay bidcooyinka la sameeya ayay ka mid tahay oo loo baahan yahay in layska ilaaliyo laga foo jignaado nacam jazaaka allahu khayr sheekhana waxaan la socnaa in soonka bisha barakaysan ee ramadaan uu yahay fursad dahabi ah oo sanadkii soo marta muslimiinta maxaa looga faa'iidaysan karaa sheekhana oo aad dadka muslimiinta ah ee ku dhegeysanaya aad kula talin lahayd baaraka allahu fiik waa sax bisha ramadaan waa fursatun dahabiya waana madarasa haddii qofka bishan ramadaan ishagi waayo oo istoosin waayo khayrka iyo wanaagga isbari waayo xilli kaleeto ka qiimo badan uu soo marayo ma lahan markan waxaa loogu faa'iidaysan karaa marka koowaad wixii ilaahay kugu waajibiyey salaada ugu horreyso inaad ilaaliso haddii aad tahay rag salaada wakhtigeeda ilaali jamaacadana ku tuko haddii aad tahay dumar salaada wakhtigeeda ilaali oo xilliga muslimiinta masaajidada ay salaada ay galaan salaada xilligaas tuko waxaa kalead ku ilaalinaysaa bisha ramadaan acmaasha la qabto ugu muuqda soonka ayaa ka mid ah soonkaasay ilaali cibaado oo ilaahay kugu waajibiyey inay tahay aamin iimaankaas ka sokow ajar fara badan iyo dembedhaaf fara badan in laga helayo qalbigaaga gasho sida aan soo sheegnay adigoo jecel oo aaminsan ilaahay inuu kaa ajarsinaya soonkaas gudo waxyaabaha kale ilaahay loogu dhowaado bisha ramadaan waxaa ka mid ah sunanka oo soonku uu leeyahay aadaabtiis inaad ilaaliso waxaa ka mid ah suxuurta suxuurta adigana danay kuu tahay diinna way tahay yacnii awoodna waad ku helaysa ajarna waad ilaahay waa kaa siinaya nebillaahi maxamed sal alla aleyh wasalam wuxuu yidhi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta waxaa ku sugan baraka ayaa ku sugan waxaa ka mid a oo waxyaabaha la rabo qofku inuu ku dadaalo isagoo diin ka dhiganaya suxuurta in dib loo dhigo zayd ibnu thaabit radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi nebillaahi moxamed ayaan la soo suxuuranay kadibna salaad ayuu aaday waxaa la weydiiyey rasuulka suxuurtiis iyo salaada ama adinka meega u dhexaysay wuxuu yidhi qadru khamsiina aaya konton aayadood qadar lagu akhriyo culamada qaar waxay dhaheen waa rubisac waaye shan iyo toban daqiiqo ama wax ka yar waaye markan suxuurta in la akhiro ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka muslimka loogu baahan yahay oo bisha ramadaan ilaahay inuu ku caabudo afurka inuu dedejiyo adina waad rabtaa ajarna waad ka helaysaa nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadka khayr ka zuuli maayaan intii afurka ay dedejinayaan waxaa ka mid ah saas oo kaleeto qofka hadduu heli karo timir ama rudab inuu ku afuro waa khayr iyo ajar iyo sunno cibaado waaye hadduu waayona markaas biyaha inuu ku afuro anas wuxuu tilmaamay nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku afuri jiray rudabaad intuusa salaada tukan hadduusan helinin dhowr haba timir ah haddii kaleeto xasa xasawaatin min almaa rudabaadka haddii aad u jilciso oo dadka rudabka waxaa la yidhaha timirta intay oo mathalan timirtan caadaysan noqon markii hoogaha oo ay soo bislaato biyaheedana ay kabto ay qabto oo mathalan ay adag tahay biyo ay ku jirto haddii la waayona markaas timirta caadiga ku afur haddaad wayso biyaha caadiga ah afkaadi ku bilow waxyaabaha qofka bisha ramadaan dhexdeeda ugu faa'iidaysan kara waxaa ka mid ah adducaa ducada fawaa'ideeda aad bay u fara badan tahay ilaahayna wuu jecel yahay subxaana wa tacaala ilaahay wuuna amray inaan barino wuxuu noo ballanqaaday inuuna ajiibo uducuunii astajib lakum mar kasta iyo xilli kasta qofka ducada inuu badiyo way fiicantahy culimmadu waxay dhaheen haddaad aragto qof ducadiisa joogto ay tahay mar kasta gacmihiisa ilaahay uu ku hayo waxaad ogaataa qofkaas khayr baa u soo socda qofkan ilaahay inuu khayr la doonay waxaa ka mid ah calaamaadka lagu garo in lagu ilhaamiyo duco fara badan waayo nabi wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maa calaa dahri alardi muslimun yadcu allaha tacaala bidacwatin ilaa aataahu allaahu iyaaha aw sarafa canhu min assuu'i mihlaha maa lam yadcu biithmin aw qadiicati raxim dhulkan korkiisii ma joogo qof muslima oo ilaahay wax weydiisanaya ilaa haddii ilaahay weydiisto wixii ilaahay weydiista ayuu siiya ama musiibo ku soo socotay ilaahay kaga leexiya ama iyadoo keyd ah khayr ah aakhir ilaahay kuu dibdhiga qof saxaabada ka mid a wuxuu yidhi idan nukthir hadday saas tahay ducada waan badinaynaa nabi wuxuu yidhi allaahu akthar ilaahay idinka badiya idan ducada badi haddii ducada aad badiso gaar ahaan qofku markuu afurayo maanta dhan ilaahay dartiisa usoo soomanayd markaas ducadaadii ilaahay ma soo radinayo nebi wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku sooman markuu afurayo ducadiisa lama radinayo ducadii ma'thuurka ahayd rasuulka markuu sooman yahay markuu afurayo wuxuu dhihi jiray dahaba adhama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah ducadaas ayuu ku ducaysan jiray markaan ducada tan oo markaad afurayso ee kheyrkeediba adiga ducayso waxaad u baahan tahay hanuun ilaahu i hanuuni dheh waxaad u baahan tahay caafimaad waxaad u baahan tahay owlaad owlaadii ilaahay inuu ku hagaajiyo u baahan tahay naftaadii ducayso owlaadaadii u ducay waalidiintaadii u ducay ummaddaadii muslimiinta maanta dhibaato fara badan haysta u ducay waxaa laga yaabaa duco aad u ducaysay muslimiinta ilaahay kaa aqbalay kheyrkeediina ilaahay markaas ku siiya laga yaaba markaan ducada waa in la badiya waxaa ka mid waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado bisha ramadaan dhexdeeda sadaqada fara badan in qofka sadaqa uu la baxo oo walaalihiisii oo muslimiinta ah oo aan afurka heli karin nabilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kaana ajwada annaas dadka qofka ugu deeqsisan ayuu ahaa markuu ugu deeqsi badan yahay bisha ramadaan dhexdeeda ahayd waxaa ka mid a qiraa'at lqur'aan qofka in wax badan u baday bishan waa bishan waxaa la yidhahdaa waa shahru lqur'aan sida ay tahay shahru siyaam waalqiyaam ayaa waxay u tahay shahru tilaawati alqur'aan maadaama ay tahay bisha ramadaan shahru alcitqi waalgufraan shahru tuftaxu fiihi abwaabu aljinaan shahrun tuqlaqu fiihi abwaabu anniiraan bishii qur'aanku waxaa lagaa rabaa qur'aanka wax badan inaad akhriso oo haddii marka koowaad jusjus aad akhrin jirtay bishan ramadaanka waxaa weeye inaad ku dadaasho salafka qaar ka mid a waxay dhihi jireen haddii ramadaan ay soo gasho waa bishii qur'aanka waaye qaar ka mid a waxay samayn jireen maalin kasta qur'aanku way dhammayn jireen tobankada markii la gaarana waxaa laga yaabaa maalintii iyo habeenkii in laba jeer iyo saddex jeer ay dhammayn jireen marka adiga haddii sidaas aan samayn karin alal aqal juskaagi yuusan kaa baaqanin ugu yaraanha juskaagi maalin kasta akhri waxyaabaha oo loo baahan yahay qofka inuu ku dadaalo waxaa ka mid ah salaatu taraawiix salaada taraawiix ilaahay wuu jecel yahay wuxuuna ku tartiibiyey dembi dhaaf nebi xuri calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofkii bisha ramadaan ilaahay dartiis isu taaga salaatu taraawiih ama tahajudka ama qiyaamuleelka uu sameeya labadaas shardi iimaanan waxtisaaban iimaan waa maxay qofkan wuxuu u istaagay wuxuu rumaysan yahay qiyaamuleylkan ama salaatu taraawixidan allah subxaanahu watacaala inuu jideeyey nebilaahi moxamed inuu jiday waa rumaysan yahay waxa uu u samaynayaana waa ixtisaaban ajar iyo thawaab inuu helo darteeda u samaynaya haddii qofka intaasuu sameeyo gufira lahu maa taqadama min dembin dembigiisana waa loo dhaafaya dadkii himada iska daciiftay saxaabada rasuulka sal allahu aleyh wasalam waxaa laga yaaba bacdalcishaa intay salaad taraawix ay galaan toddoba sahabeenamo ama sideed sahabeenamo sagaal sana laga soo bixi jiray annaga hadda hal sac hal juza lagu tukanaya oo hal sac lagu jiraya waxaad arkaysa mathalan dadkii oo ceshihii waa laga soo baxay derbigana qofka fadhiisanaya dadkii oo qur-aanka ilaahay soo dhegaystay oo qalbigooda ilaahay uu ku soo nooleeyey cibaadadii soo gutay ay masaajid ka soo dareerayaan sheekadii isigii saaxiibkiis ay bilaabeen oo dhexda u maraysa ayaa lasoo maraya taas markaa nasiib daro waay qofka war uma haayo ramadaankan ramadaankiis inaad gaari doonto ma ogid markaan ka faa'iidayso dad fara badan bisha hadii lasoo dhaafi nala joogay ayaa aakhiro aaday waxaa laga yaabaa ramadaankii kugu dambeeye kan inuu yahay markaan habeenkiisana cibaadadii qiyaamka ku dadaal maalintana soonka ku dadaal bisha aakhirkeeda tobankeeda markii la gaarana ictikaafka nabilaahi maxamed u ictikaafi asxaabtin way ictikaafeen zawjaadkus ictikaafeen ictikaafku macnihiis uu yahay qofka maadaama mashquulka u badnaa tobankan maalamood cilaaqaadkii iyo irtibaadaadkii farax badnaa dadka aad la lahayd inta iska soo xirxirto fikir aakhiro iyo duco iyo salaad iyo qiraa'atulqur'aan iyo dikri iyo inaad ku mashquusho oo markaas hoogaa qalbigaas soo noolaysa qofka inuu ku dadaal waa loo baahan yahay baaraka allah marka ictikaafkaasi sheekhana bal inaad ku laabato kayfiyadiisa iyo meelaha uu ka qabsoomayo ma guryaha ma laga dhigi karaa qofka mise masjid unbaa lagu ictikaafi karaa ictikaafka waxaa weeye masjid oo jaamic ah ayaa lagu ictikaafaya bes ictikaafkan waxaa weeye tobankida markuu ictikaafayo maqsuudka waxaa weeye qofka in waxyaabihii marka horeeto u soo baxayay oo iska ilaaliyo waxaa jira mathalan qofka hadduu ictikaafo waxaa loo ogolay inuu u soo baxo waxyaabihii xaajatul insaan haddii masaajidka musqul aan lahayn musqul banaanka waa u soo aadi kara haddii mathalan qofka aan heli karin qof afurkii iyo suxuurtii u keena afurkii iyo suxuurka waa doonan kara laakiin haddii uu heli karo masaajidkan uu leeyahay masquul uu leeyahay inuu banaanka soo aado qofka looma ogola maqsuudka ictikaafkan waa maxay calaaqadii oo farax badnayd dadka aad la lahayd inaa iska jirto waxyaabaha dad qaadhacaya waxaa ka mid ah dadka qaarkood ictikaafay galayaan markaasaa teleefonkii ayuu ku mashquulaya isagoo banaanka jooga oo kaleeto marka adiga ictikaaf galayso moobeelka iska dami waxaa weye ictikaafka intaad ku jirto waxaa weeye niyadaada iyo qalbiga waktigaada ilaahay subxaana wata u gaariyeel nacam jazaaka allahu khayr sheekhana mar waliba waxaa soo lalaabtaa gaar ahaan xiliyada ramadaanka su-aalo ee xagga dumarka ka imaada ku saabsan sida laga yeelayo soonka gabadha xaamilada ah iyo midda murdicada ah ma soomi karaan gabdhahaasi sidey ka yeelayaan soonkooda sababaha ay su-aalahani u soo laalaabanayaanna sheekhana waxay tahay fatwooyinkii dumarka la siinayey oo farabatay adigu maxaad ku soo koobi lahayd iyo qoolka ugu raajaxsan ee ay dumarku qaadan karaan bismilah waxaa jira dad ilaahay subxaanahu watacaala oo u ogolaaday bisha ramadaan markii lagu jiro inay afuraan dadkaas qaar ka mid a hore usoo sheegnay qofka hadduu jiran yahay ama hadduu safar ku jiro ilaahay u ogolaaday wuu afuri kara wuuna soo qallaynayaa haddii jiradiis jiri joogto noqotona waa fidyo ayuu bixinayaa qofka hadduu waayeel noqdo rag iyo dumar wixii rabad ha noqdo oo soonki kari waayana wuu afuraya maalinkaas miskiin ayaa laga bixiya waxaa ka mid ah dadka loo ogolaaday inay iska afuraan bisha ramadaan dhexdeeda gabadha xaamilada gabadha uurka leh iyo tan wax nuujinaysa iyagana waxaa weeye haddii cunugooda ay u baqaan iyo haddii naftooda ay u baqaan iyo haddii labadaba ay u baqaan waxaa sharciga u ogolyahay inay afuraan inay afuri karaan wax khilaafa kama taagan waa laisla ogolyahay balse markay afuraan maxaa ku waajiba gabadha maxaa laga rabaa taas ayaa khilaaf ka dhashay khilaafkaasna waxaa weye khilaaf hadduu soo bilowday ma ahan xilligii salafka ayuu jiray xadiid ayaa jira nabilaahi maxamed laga wariyey caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi ina allaha caza wajalla wadaca can almusaafiri shadra asalaati wa can ilmusaafiri walxaamili walmurdici assawma xadiidkaas alimaam axmed iyo keyrkiis ayaa wariyey wuxuu rasuulka leeyahay ilaahay wuxuu ka dejiyey qofka musaafirka ah salaada barkeedii oo lagu wado saddexdii salaadood oo rubaaciyada ahaa duurka iyo casarka iyo cishihii oo meeshii afarta lagu tukanayay nus waa laga reebay labalaba ragcadood tukanaya saas oo kaleeto ilaahay wuxuu ka dejiyey musaafirka iyo gabadha uurka leh iyo tan wax nuujinaysa soonka waa laga dejiyey wadcigaas markan culimmada isku khilaafeen maxaa lagu wada waa laga dejiyey shan qool iskaga khilaafeen marka qoolka koowaad wuxuu leeyahay waxba lagama rabo qalana lagama rabo fidyina lagama rabo qoolkaas waxaa weeye aqwaasha masalada ku jirta qoolka ugu daciifsan waay qool labaada dhahaya qalla lagama rabo fidii bis ah ayay bixinayaan qoolkaas cabdullahi bin cabaas iyo cabdullahi bin cumar ayaa loo nisbay iyo saciid binu jubayr oo taabiciinta ka mid ah qool saddexaada jira uu dhahayo waxaa laga rabaa qalla bisa laga rabaa cagsigiisa qallabisa laga raba lagama rabo wax fidii lagama rabo waa alimaamu alawsaaci iyo thawri iyo abu xaniifa iyo rag badanaa saas qaba qool afaraada jira wax laga raba qallanna waa laga raba icaamna waa laga raba qaleyna waa laga raba inay maalinkaas miskiin bixiyaanna waa laga raba imaam maalik alimaamu shaafici imaam axmed ayaa saas qaba laakiin xanaabilada iyo shaaficida way tafsiilay gelinayaan haddii gabadhan uurka lahayd ama oo wax nuujinaysay sababtay u afurtay ay tahay ayada way awoodi kartaa wayna soomi kartaa laakiin cunuga dartiis cunuga caloosheeda ku jira ama midka ay nuujinaysa ay u baqday maadaama ay u afurtay naf kaleeto soonkaas horto waa lagu leeyahay haddana maalin kastana waxay bixinaysaa miskiin ayay quudinaysa laakiin haddii nafteeda ay u baqday tii uurka lahayd ama tii murdicada ahayd waxa weye cunuga ayadaa nafteedii nafteeda u baqday markaas waxa weye waxa laga rabaa qallabisa laga raba fidii lagama rabo masaladaas markan in qalla laga rabo culummada islaamka jamaahiirtooda horta qallaha in laga rabo afarta imaam alimaam abu xaniifa alimaamu maalik alimaamu shaafici alimaam afar afarta madahab madahab qabo qalle lagama rabo ma jiro afarta haddu ay isku raacsan yihiin qalle in laga rabo keliya markan waxay isku khilaafsan yihiin qallaha keligiis maa laga raba mise fidiya lagu daraya taasoo isku khilaafayaan laakiin in qalle laga rabo iskuma khilaafayaan markii aad fiiriso mas'alada ixtiyaadka siduu ku jiro iyo qofka dimadiisa beri ku noqonayso qoolkan alimaamu shaafici alimaamu axmed ayaa culummada islaamkan ay u badan yihiin dimadana saasa beri ku noqonaysa aimada salafka sida mathalan alimaam abu cubayd alqasim bnu salaam kitaabkiisa naasikha mansuukha wuu soo naqlinaya xataa madhabkan loo nisbaynaya ibnu cumar iyo ibnu cabaas wuxuu ka soo naqlay imaam abu cubayd ibnu cumar inuu qabo qalle in laga rabo madhabkiisa inuu ka mid kasoo naqlinaya markan soonka qofkaana ilaahay ku waajibiyey gabadha muslimada ah soonka ilaahay ku waajibiyey haddii qofku xanuunsan yahay ilaahay subxaana watacaala dadka soonka laga dhaafay laba laga dhigay qeybna waxaa lagu waajibiyey fidyo inay bixiyaan wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacama miskiin dadka qaarkoodna faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin facidatu min ayaamin ukhra gabadhan markan hadday tahay gabar mathalan way soomi karta balse kheyrkeedii darteed ayaa u afurtay markaas waxaa weye fidiyadii maadaama yudiiquuna ay soo galayso fidiini waa laga rabaa facidatu min ayaamin ukhran waa laga rabaa haddii laakiin mathalan iyada aysan soomi karin xaaliyan mariidkii qofkii jirina ayaa xukunkiisa ay noqonaysaa markaan qalabisa laga rabaya almuhim aqwaasha ku jirta masalada qoolkaas ayaa markaas ugu fiican ugu fiican waxaan ku kabaya saddex qool oo culummada islaamka aan ka soo naqlinayo qolka koowaad alimaamu albayhaqi raxmatullaahi calayhi kitaabkiis assunan alkubraa wuxuu baab ka dhigtay baabu alxaamili waalmurdici idaa khaafata calaa waladayhimaa afdarataa watasadaqaa can kulli yowmin bimuddi xintatin thuma qadataa hadday caruurtooda ay u baqaan way afurayaan maalin kastana waxay sadaqaysanayaan mud oo xinto ah kadibna way soo qallaynayaan kadibna aathaartii cabdullahi bin cabaas iyo cabdullahi bin cumar laga wariyey ayuu sheegay markaasuu horiya alimaamu bayhaqi wuxuu wariyey haddina xadiid ayuu wariyey markaasa wuxuu yidhi qaala ashaaficiyu alimaam shaafici wuxuu yidhi wa ahlulcilmi yarawna calayha maca dalika alqadaa culimmadu waxay arkayaan ayadoo fidiye bixinayso haddana qallo waa laga rabaa qaala maalikun calayha alqadaa lianna allaha tacaala yaquul faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhara markaasuu leeyahay mujaahidna saas ayuu dhahay alxasan albasri isagna saasau dhahay saasuu wariyey alimaam ibnu qudaama kitaabkiisa almuqni isagana masalada saas ayuu taqriirinaya in gabadha uurkale itan wax nuujinaysa hadday naftooday u baqaan oo qalabise laga rabo haddii cunugooday u baqaanna fidii qalaba laga rabo ayuu markaas soo naqlinayaa saas oo kaleeto sheikhulislaam ibnu teymiya raxmatullahi caleyhi ayaa waxaa la weydiiyey haweeney oo uur leh oo markaas ay dhahaan dumartii dhakhaatiirad ama qaabilada ay dhahaan soonkan ma wadi karto afur maxaa laga rabaa markaasa wuxuu yidhi ibnu teymiya in kaanat alxaamilu takhaafu calaa janiiniha fa innaha tufdiru wa taqdii can kulli yowmin yowman wa tudcimu can kulli yowmin miskiinan gabadha uurka leh haddii cunugeeda ay u baqayso way afuraysa oo maalin kastana way soo qalaynaysa maalina soo qalaynaysa maalin kastana miskiin ay quudinaysa ardaygiis alimaam ibnuqayim raximahu llahu tacala isagna kitaabkii zaadulmacaadka ayaa wuxuu yidhi walilxaamili waalmurdici idaa khaafataa calaa anfusihimaa kadalik fain khaafataa calaa waladayhimaa zaadataa maca alqadaa'i iطcaama miskiinin likulli yowmin qoolka ugu dhow qofka dimadiisana beri ku noqonaysa gabadha hadday soomi karto ha soonto hadday afurto nafteeda ay u baqdo ha soo qalayso haddii cunugeeda ay u baqdana waxaa weeye hana soo qalayso miskiinna fidiyaha siiso nacam jazaaka allahu khayr sheekhana waxaan la socnaa in shareecada islaamku ay wax waliba oo ay waajibiso ay leeyihiin sabab iyo maqsad sheekhana maxaa ka mid ah maqaasida soonka loo jideeyey iyo xikamka ku jira
soonka maqaasid iyo fawaa'id iyo xikam fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah markii laga soo tago taqwada yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun markaas taqwadaas iyo cibaadaas markii laga soo tagno waxaa kale ku sugan xikam fara badan xikamkaas waxaa ka mid ah kow tadhiiru nnafsi wa tahdiibuha wa taskiyatuha min alakhlaaqi asayi'a wa sifaati adamiima kalashari waalbatari waalbukhli in nafta laga daahiriyo oo laga nadiifiyo akhlaaqda liidata waxay ka mid tahay fawaa'idii xikamka soonka loo jideeyey laba waxaa ka mid a tacwiidu nafsi alakhlaaqa alkariima nafta in la baro caado looga dhigo akhlaaqda wanaagsan kasabri waalxilmi waaljuudi waalkaram sidaas sabirka dulqaadka deeqsinimada waxaa ka mid ah saas oo kaleeto mujaahadatu nafsi fii maa yurdi illaaha wa yuqaribu laday nafta in lagula dagaalamo wixii ilaahay raaligeliya oo ilaahay loogu dhowaada waxaa ka mid ah xikamka soonka laga helayaa soonka addoonka wuxuu baraya nafsahu wa xaajatahu wa dacfahu wa faqrahu lirabbih wa yudakiruhu bicadiimi nicmi illaahi calayhi markii aad gaajooto oo aad haraaddo miskiin inaad tahay waad is ogaanaysa allah inaad u baahan tahay daciif inaad tahay waad xusuusanaysaa maalimihii farax badan aad cuni jirtay aad cabi jirtay nicamka ilaahay waad u xusuusanaysaa waxaa ka mid ah xikamka ku jirta soonka soonka addoonku wuxuu xusuusiyaa walaalihiis fuqarada ah baahidoodii markii aad gaajooto adiga maanta adigoo raashin aad haysato ayaa iska dhaaftay bal ka waran qofkii maalin kasta isagoo aan heli karin oo saas u gaajaysanaa markaan taa waxay u waajibinaysaa marka koowaad ilaahay inugu shukriyo nicmada ilaahay siiyey oo nicamta ilaahayna dacadiis u kaalmaysto marka labaadna walaalihiis inuu xiriiriyo u kaalmeeyo fawaa'idda waxaa ka mid ah xikamta soonka loo jideeyey soonka waa caafimaad waaye jirka waxyaabaha oo akhlaadka oo liidata oo jirka dhibaya ayuu dilaya markaase wuxuu siinayaa caafimaad ayuu siinayaa arrinkaasna waxaa weye waxaa qiray oo dhakhaatiir fara badan ayaa qiray xanuuno fara badanna waxay ku daaweeyeen soonka ay ku daaweeyeen nacam jazaaka allahu khayr sheekhana gabagabadii ayaan soo gaarnay soonka dhexdiisa sheekhana waxaa dhacda zakada loo yaqaano zakaatulfidriga ama zakaatul abdaan ama dagarsoonka waxay soomaalidu u taqaano goormaa zakadaasi ee la bixin karaa goorteese ugu fiican yaase ugu habboon ee la siin karaa ee dadka masaakiinta ahse iyagu qaabkeebaa ugu wanaagsan ee ay sakadani ku qaadan karaan ee ina ee ku iidi karaan E, maasha allah su-aashana aad bay muhiim u tahay waajib oo waajibaadka ilaahay subxaanahu watacaala nagu waajibiyey ay ku saabsan tahay allah subxaanahu watacaala wuxuu noo jideeyey bishan ramadaan aakhirkeeda inaan bixino ee waajib ama zako oo zakaatulfidri ama sadaqatulfidri oo lagu magacaabo salaada ciidda ka hor markaase zakaatulfidri sida haddii aad ka dhawaajisay waxay leedahay xukun waxay leedahay xikmad waxay leedahay jinsi waxay leedahay miqdaar oo la bixiyo waxay leedahay wakhti la bixiyo een, waxay leedahay eh, saas oo kaleeto cid la siiyo waxay leedahay makaan lagu bixiyo Eh, haddaan soo khulaasayno xukunkeedii waa waajib nebillaahi moxamed ayaa waajibiyey nabi calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi cumar ayaa wuxuu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam zakaata alfidri min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunthaa waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin muttafaqun caleyh nebillaahi moxamed wuxuu waajibiyey zakaata alfidri daqarsoon ama sadaqatulfidri oo bisha ramadaan markii laga afurayo suus oo timir ah ama shaciir ah ayuu rasuulku ku waajibiyey qof addoonka iyo xurka iyo labka iyo dhediga qofka yar iyo qofka weyn muslimiinta ka mid ah ayay waajib ku tahay cunuga yar caloosha ku jira waajibkuma in laga bixiyo laakiin aabba hadduu ka bixiyo way ka ansaxaysaa cuthmaan bnu cafaan saasuu samayn jiray xataa caruurtiisa wixii caloosha ku jira uu ka bixin jiray markan qofki isagana waa iska bixinaya cid allaala ciddii biilkoodii waajib ay ku tahayna uu ka bixinaya mana ku waajibayso ilaa qofka heli kara wax ka dheeraad ah maalinta ciidda iyo habeenka ciidda wixii xaafadda lagu cuni lahaa wax ka badan markaad heli karta ayay waajib kugu tahay qofkii markaas aan heli karin waajibkuma aha qofkii wax suus ka yar oo heli karana intaas ayuu bixinaya fattaqullaha masadactum ama xikmadda loo jideey maxay tahay zakaatulfidri culummadu waxay dhaheen xikmadeedu waa iska caddahay waxa loo jideeyey waa ixsaanan ila alfuqaraa dadka fuqarada ayaa ixsaan loogu samaynaya ee in tugsashada ayaa loogu celinaya maalinta ciidda si dadka fuqarada ah ay ula wadaagaan dadka aqniyada ah oo farxadda oo markaas farxadda ay u noqoto farxad muslimiinta dhammaantood ay u wada ciidaan Ee, waxa kale xikaamta loo jeedaya ka mid ah waa tadhiiru saa'imi mima yaxsulu fii siyaamihi min naqsin wa lagwin wa ithmin qofka intuu soomana wax laga yaaba waxyaaba inuu ka dhacdhacay marka wixii ka dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kaga nadiifinaya soomaalida magac ay siiyeenna waad ka dareemaya daqarsoon ay dhaheen yacni, daqarki soonka ayaa lagu dha- ayaa lagu dhaya lagu bogsoonaya markaas ilaahay subxaana wuu ka kabaya waan xadiidkana ay ka qaateen cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi farada rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam zakaata alfidri duhratan lisaa'imi min allagwi waalrafath wa tucmatan lilmasaakiin rasuulku wuxuu waajibiyey zakaatulfidri iyadoo qofka saa'imka ah khaladkii uu ka dhacayna daahir ugu tahay masaakiintana markaas u tahay raashin faman addaaha qabla asalaati fahiya zakaatun maqbuula waman addaaha bacda asalaati fahiya sadaqatun min asadaqaat ama jinsiga zakaatulfidri la bixinaya waa tacaamu alaadamiyiin bini'aadanka cuntada ay cunayaan hadday timir tahay hadday qamadi tahay hadday bariis tahay hadday masago tahay hadday galley tahay cuntada dadka markaas ay cunayaan ayaa la bixinaya waxaana u daliil ah xadiidka ibni cumar radia allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam zakaata alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin shaciirkana maalintaas raashinka ay cunaan ayuu ahaa abu saciidna wuxuu yidhi kunnaa nukhriju yowma alfidri fii cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam saacan min tacaamin wa kaana tacaamuna alshaciira walzabiiba waalaqida waltamra umuurahaas ay raashin noo ahayd ayaan bixin jirnay Ee, ama zakaatulfidri miqdaarkeedii waan sheegnay waa suus waaye wakhtiga la bixinaya laba wakhti ay leedahay wakhtina waxaa weeye waktuljawaas waaye wakhtina waa waqtulfadiila la yidhaahdaa laakiin goormay waajibaysa zakaatulfidri waajib waxay noqonaysaa ee, ghuruubu shamsi leylata alciid markii la yidhaahdo maalintii ugu dambeysay ramadaan way dhammaatay bishii shawaal ayaa dhalatay markaasay waajibaysaa laakiin maalan qofkii soo soomay maalan ramadaan sagaal iyo labaatan maalmood ayuu soo soomay maalintii ugu dambeysay oo kow iyo toban saa iyo bar oo kale qoraxda aysan dhicin haddii qofka geeriyoodo zakaatulfidri laguma laha laba shay ayay ku waajibaysaa qofka jus oo bisha ramadaan ka mid ana inuu noolaado ee shawaal jus ka mid inuu noolaado labada marka isku darsado ayay qofka ku waajibaysaa cunugii dhashay maalinta ugu dambeysa ayadoo qoraxda dhicitaankeeda shan daqiiqa ka dhiman cunuga dhashay kadibna ramadaankii u dhammaaday waajib ay ku tahay in laga bixiyo waayo ramadaan qayb uu ka soo gaaray shawaalna wuu soo gaaray cunugii dhashaa maalinta markii qoraxda ay dhacdo shan daqiiq kadib waajibkuma ahan waayo ramadaan ma soo gaarin markan waxay ku waajibaysaa zakaatulfidri waxaa loo dhahay ramadaan markii laga afuro ayay waajibaysaa taas waxa weye xilliga ay waajibayso waaye waqtilwujuubka ay tahay ama goormee la bixinaya bixitaanka laba waqti ayay leedahay waqtina waxaa la yirahda waqtulfadiila waqtina waxaa la yirahda waqtuljawaaza la yirahda xilliga ugu fadliga badan oo in la bixiyo waxaa weeye markii ramadaan uu dhammaado caawa ciid waaye beri waaga markuu baryo salaada ciidda intaan loo dareerin inaad bixiso saas ugu fadli badan waqtuljawaaza jira marka goorme la bixin kara naafic wuxuu sheegay ibnu cumar inuu bixin jiray zakaatulfidri qabla alciidi biyowmin aw yowmeyni ciidda oo maalin laba maalin ka dhiman in la bixin karo markaan culummadu waxay dhaheen shayga haddii laba sabab ku waajibayo mid ka mid a haddii la helo way bannaan tahay in la bixiyo markaan alimaamu shaafici iyo culmo kale waxay qabaan bisha ramadaan markay dhalataba waa la iska horumarin karaa laakiin haddii ciiddii maalin laba maalin ka hor ay bannaanaatay in la bixiyo bisha ramadaan dhexdeeda waa la bixin karaa laakiin qofka bisha ramadaan dhexdeeda bixiyey waxaa ka fadli badan maalintii ciidda subxi qofka bixiyey sida rasuulka sal alla alay wasalam uu samaynayey taasa fiican mana habboona qofkii inuu maalinta ciiddu ka dib dhigo waayo rasuul sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray salaada ciidda ka hor in la bixiyo xadiis ibn cabbaasna wuxuu tilmaamayey man addaaha qabla salaati fa hiya zakaatun maqbuula qofkii bixiya salaada ciidda ka hor waa zaka la aqbalaya waman addaaha bacda salaati fa hiya sadaqatun min asadaqaat haddii laakiin salaadii ciid kadib aad bixiso waa sadaqo un sadaqaadka ka mid ah ama makaanka lagu bixinayo zakaatulfidri waxaa loo dhiibayaa meesha aad joogto oo ciid ay kugu dhalatay dadka fuqarada ay joogaan ayaad siinaysa fuqarada iyo dadka deynta lagu leeyahay oo aan iska bixin karin dadkaas ayaa xaq u leh iyagaasaa la siinaya haddii mathalan zakaatulfidriga amiirka ama maamulka islaamiga qof ay u diraan oo soo uruuriyo qofku markaas way u bannaan tahay adiga waxaa wakiil kaa ah amiirkii ama qofku wakiishay amiirka isagaasa wakiilkaa ah aad bixinaysaa isaga u dhiibaysaa xilligii la bixinayay iyo dadkii mustaxiqiinta oo la rabay in la gaarsiiyo isaga markaas mas-uuliyad qaadanaya isaga markaas uu kaa gaarsiinaya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh abu siciid azaylici xafidahullah intaas ayaynu maanta kusoo gebgabaynaynaa fadhigan ka mid ah andalus bodkasti kulan dambe ayaa inoo ballanah dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة, على القمة